جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabishida itoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay ku soo rogtay lacago fara badan oo baada muslimiinta ku dhaqan gobolka tigree ee dalka itoobiya ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan ihaano dowladda xabishada itoobiya ay kula dhaqaaqday haweenka muslimaadka ee ku dhaqan dalkaas wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay xallinta khilaaf ka dhex taagnaa laba jifo oo ka tirsan beesha gaaljecel oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanaya bulshada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadahaas dibadbax looga soo horjeeda dhulboobka murtad gurguurta iyo kooxdiisa ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan dowladaha saliibiyiinta bariga afrika oo ka cabsi qaba in donald trump uu aad u dhimo awoodda taliska africom ee dagaalka islaam la dirirka ah ka wada geeska qaaradda جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbacaa labiyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabishida itoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishada itoobiya ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dagaalkan xalay ka dhacay degmada xudur ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay deegaano ka fog degmada xudur shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay ku soo rogtay lacago fara badan oo baad ah nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya maamulka shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha iyo dibadda ayaa si rasmi ah u shaaciyey in maanto arbaca aysan jiri doonin dulmaadyo ay ka samaynayaan gudaha dalka iyo dibaddiisa war rasmi ah oo ka soo baxay dallad ay ku midaysan yihiin shirkadaha diyaaradaha soomaalida ayaa lagu shaaciyey in dulmaadyada ay ka widi waayeen wasaaradda gaadiidka kooxda herdada iyo hay-adda duulista waxay sheegeen inay dhowr jeer u gudbiyeen cabashooyin oo ku saabsan lacago xaddaaf ah oo lagu soo rogay balse la dhagaysan waayey sidoo kalena ay waayeen wax jawaab ah sidaana ay shalay u soo saareen go'aanka lagu joojinayo diblomaadiyada dalka iyo dibadda ee soomaalida waxay shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed ay caddaynayaan inay shaqada ka wadi waayeen wasaaradda gaadiidka iyo hay-adda duulista hawada sidaa darteed laga bilaabo berri oo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka januari labada kun shan iyo labaatanka waxay gebi ahaanba shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed joojiyeen dhammaan duulimaadyadii dalka iyo dibadda ay ku tegi jireen ilaa xal waara laga gaarayo waxaa sidaa lagu yidhi qoraalkii shalay ka soo baxay maamulka shirkadaha diyaaradaha soomaalida go-aankay qaateen maamulka shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed ayaa yimid kadib shir ay yeesheen maamulada ilaa iyo labaatan shirkadood oo diyaaradaha soomaalida ah ilweerado kale ayaa soo sheegay inay jiraan lacago hor leh oo baad ah oo lagu soo rogay shakhsiyaadka gaarka ah ee ka baxaya garoonka muqdisho sida lasoo warinayo waxay arrintani saameyn ku yeelan doontaa boqolaal qof oo rakaab ah oo qorshaynayey inay dalka dib ugu soo laabtaan kuwo kale oo doonayay inay dalka ka dhoofaan ayay sidoo kale saameyn doontaa iyo sidoo kale duulimaadyada gobollada dalka ee soomaaliya saddex iyo tobankii bishan januari ayay yaheen markii maamulka shirkadaha diyaaradaha ee soomaaliyeed ay soo saareen cabasho ka dhan ah shirkadda turkiga laga leeyahay ee fafori ee gacanta ku haysa garoonka muqdisho taasi oo ku soo rogtay lacago baad xad daaf ah waxay waxayna shirkadaha soomaaliyeed dhibane u yihiin baadda shirkadaasi wasaaradda gaadiidka ridada iyo shakhsiyaad gaar ah oo isbaarooyin dhigtay madaarka caalamiga ah ee muqdisho ayaa dhibaatooyinkani wada mahadsanid abushayba muslimiinta ku dhaqan gobolka tigree ee dalka itoobiya ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan ihaano dowladda xabishida itoobiya ay kula dhaqaaqday haweenka muslimaadka ee ku dhaqan dalkaas warbixintan waxaa inoo hayaa cabdulqaadir rabbaani
muslimiinta ku nool magaalada maqalla ee dalka itoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhigay isu soo baxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedeen dhacdo maalmo ka hor laga soo diiwaangeliyey magaalada aksum wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dhacdadan muslimiinta ka dibadbaxayeen ay ahayd mid lagula kacay ilaa iyo boqol sagaal iyo konton arday oo gabdho muslimaad ah kuwaas oo maalmo ka hor laga hor istaagay in ay fariistaan imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad sababo la xidhiira in ay xirnaayeen xijaabka sharciga ah bulshada mudaaharaadayay ayaa codkooda waxay ku muujiyeen muhiimadda ay leedahay dhowrista xuquuqda diinta islaamka iyo xaqa waxbarasho ee aan takoorka lahayn waxay shacabka muslimka ah sidoo kale ay sheegeen in isu soo baxyadan ay wadi doonaan ilaa xukuumadda abiy axmed ay joojin doonto dhibaatooyinka isdabajoogga ah ee ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan waddankaas dowladda xabashida itoobiya ayaa waayahan dambe sii xoojinaysa falalka islaam nacaybka iyadoona xilliyada qaar baraha kala duwan ee internetka lagu baahayo sawirro dad muslimiin ah oo laga hor istaagayo goobaha cibaadooyinka halka mararka qaar la burburinayo masaajidda iyo guryo ay leeyihiin muslimiinta waddankaas mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf ka dhex taagnaa laba jufo oo ka tirsan beesha gaaljecel oo ka mida beelaha dega wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya yaasir maxamed
munaasabadani oo ahayd mid ballaaran ayaa gabagaba u ahayd kulan lagu heshiisiinayay laba jifo oo walaalo ah oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel munaasabadda oo ka dhacday degmada buqa qable ayaa waxaa kusoo gabagaboobay kulan socday ku dhowaad toban maalmood oo lagu xalinayay khilaaf ka dhex taagnaa jifooyinka shige iyo cafi ee beelweynta gaaljecel oo wadadega deegaan hoostaga magaalada beledweyne waxaana munaasabadda gabagabada kulankaasi kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka labada jifo iyagoona sheegay inay heshiiyeen islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada heshiiska ee kulanka laga soo saaray
waxaan caddaynaynaa annagoo odayaashii ah beelahaas walaalaha ah inay heshiiyeen arintaana aanu ilaahay ka baryayn in mar dambe nagu noqonin inay isdhex galaan inay horey sidii walaalo u ahayeen ay usii siyaadayaan muddo sagaal maalmood ha door soo socotay sharci ah oo dadka qolabigiis waa la soofeeya waa la soo soofeeyey hadda maanta la joogo annaka beelan haddeen nahay odayaasha nabadaasaan qaadnay dadkan waa dad walaal ah oo dirs ah hadda ka bacdin ilaahi nooma laawo ilaahay idankiis wixii hore u dhacayna waa laga soo heshiiyey ama naf ama maal intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona soo dhoweeyey heshiiska labada jifo waxaa galabta hadda aan maqlaynay khilaafkii reerka odayaasha afkooda ka yeerayay ama ay sheegayeen ee ahaa in khilaafkii dhammaaday aad wax looga farxaa wallah maalmo ka hor wax unbaa dadka soo gaarayay laakiin galabta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay sida hadda ay tahay ee carabkeena aan ka leenahay ilaahay tabaaraka wa taala noo haysiiyo deegaankaasna mid barwaaqi barakada allah nooga dhigo khilaaf iyo khayla dambe ti u dambayta allah ka dhigo ikhwaani jaakum allahu khayran annaga marka haddii aynu nahay hogaankii reerka waxaan soo dhoweynaynaa aana taageeraynaa insha allahu tacaala bayaankii aad soo saarteen aad ku ballanteen ballan in layska galane wax yar oo fudud ma ah sababtoo ah ballanta in la galo waa minadiin in laga baxana waa diin la'aan waxaan marka ku adkayn laha insha allahu tacaala ballantaa aad qaadeen iyo dardaarinka laysu jeedinayo dadkii la gaarsiinaa akhyaarta ay ku dhawaaqda insha allahu tacaala inay noqonin wax hoolkan ku eg ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan lana dardaarmay labada jifo aan galabta u fadhinno oo xafladda gunaanadka u ah musaalaxadii aan u samaynaynay labada jifo wada dhalatay oo ka wada dhalatay beesha gaaljecel intaa kadib ikhyaarey waxaan rabaa dardaaran dhowr qodob ka kooban inaan dhaho hadda heshiis baa dhacay warqadaas toban qodob baa noogu qoran waa la akhriyo dhegaheenaan ku maqlayni ilaahayna markhaatibuu ka yahay waa og yahay dadka muslimiinta oo maqli doonana way maqli doonaan oo way nala ogaanayaanoo markhaatibay ka yihiin waxaa meesha lagu gaaray aan ilaalino wixii meeshaa noogu qoran si dadnimo leh oo dhiiranaan leh oo qalbi fiyoobi leh oo ilaahay janna ka kasab leh aan u fulin hal qodob yuusan nagu soo noqon intaan ma isla qabnaa qoran qodobka ugu dambeeya maxaa ku qoran waxaa dadkan heshiiyey iyo wanaaggan dhacay ciddii jebisa ama tilaaba ee qalbiyada wax u dhimaysa qaada maxaa noo qoran inaan iska qabanno soo nooma qorno waa iska qabanaynaa iska qabashadaan u wada jirno xuma wadaha yaanan hiil u noqonin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacana allaahu man aawaa muxditan dembiile qofkii dumoo qariya ilaahay lacnad ha ku rida naxariistan allah ka foga nabigeena saasuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xumaanta dhacday ogow inaad tahay adiga qof muslim oo janno raba ee markiiba aan sheegno aan ogaanno aan ka wada shaqayno maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa allah fadligii ku guulaysta xalinta khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhex gala beelaha walaalaha ah ee wadadaga mahadsanid yaasir maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanaya bulshada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abwayman oo warbixintan inoo haya xilli jubbada hoose deegaanada maamulka islaamiga ah uu ka arrimiyo ay martigelinayaan waxqabadyo dhinacyo kala duwan oo makaatiibta qeybahooda kala duwan ah ayaa waxaa dhanka kale hooshaasi aysan juhuudooda ka marnayn qaybta caafimaadka howlwadeennada maktabkan ayaa kaalin muuqata oo aad u ballaaran kaga qayb qaadanaya u adeegyada bulshada muslimka ah qaar ka mid ah degmooyinka wilaayadan waxaa ka socda shaqooyin kala duwan oo dhanka dadweynaha loo qabanayo waxaana ka mid ah caafimaadka bulsho badqabkeeda caafimaad uu horeeyo ayaa ka shaqayn karta badqabka deegaankeeda iyo inta ay mas-uulka ka tahay arrimahani loogama baahna khaarijka ama qofka kuma qasbayaan inuu lacaga ku bixiyo safaro wakhti dheer qaata kadib iskaashi dhex maray maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose iyo maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhowaan howlo ballaaran oo daaweyn lacag la'aan ah looga ambaqaaday deegaana ka tirsan wilaayadan waxaana kuwa ugu horeeya ee nasiibka u yeesha howlahan khayriga ay noqdeen deegaanada bandarjadiid iyo bangeeni ee hoostaga degmada jamaame si toos ah waxaa mashruucan u samaynaya dhakhaatiir iyo howlwadeyno ka socda maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ayaa la marsiinayey howlo isugu jira dhowr maraaxil waxaa loo samaynayey baaritaano waxaa la saarayay kombiyuutar halka sidoo kale howlo qaliino kala duwan oo lacag la'aan ahna ay ka soconayeen deegaanadani qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey gurmadka caafimaad ee deegaanadan ku dhaqan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen waxqabadka loo sameeyey iyo farxaddooda haltuuma colaad nuur waay deegaanka bandarjadiid deegaanka waxaa joogay dad oo takhtar ah oo islaamka u shafeecaya anna daawa liisoo siiyey inta islaan waa shafeecaysa dadkina baaritaamman iyo daawo lacag la-aan waa la siiyey muslimiinta kheyr allah a siiyo meesha aan joogo bangeeni aan ku dhashay aan ku soo koray aa daawona lagu keenay alxamdu ashukri daawadii xarakada inoo keentay mujaahidiinta kumbiyuutar saaray allaha barakeey meeshay joogaanbo bangeenaan joogaa walaalahaan kheyr allaha siiyo daawo inoo keeneene ilaahay aan ku mahadana inaan ku shikrino waxaan joogaa duulada bangeene waxaa noo imaatay dhakhaatiir noo soo dirtay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa naloo keenay daawo kombyuutaro dhan walbaba caafimaad lacag la-aanah waxaan jeclaan lahayn in mar walba naloo keeno aynuu soo noqnoqdaan maadaama meesha isbitaal ayan lahayn ayna tahay meel tuulo ah marka insha allahu tacaala xarakada iyo intiina hoosha noo fulisayna guul iyo gobonnimo u rajaynaa insha allahu tacaala sidoo kale salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan macali maxamed ayaa bogaadiyey gurmadka caafimaad ee la gaarsiiyey deegaanada hoostaga degmada jamaame waxayna mujaahidiinta ugu hambalyeeyeen waxqabadkaasi wanaagsan ay u samaynayaan bulshada qeybahooda kala duwan maantana waxaa taaganahay tuulal yaraado bandarjadiid dadweynihii dhan waa soo baxay caruurtii habeenkii waayeelaha raggii bilcaanba kulli waa la taagan yahay waxayna haastaan daawo tayo leh kombyuutaro qaliin sheebaar ayo nuuceh maktabka caafimaadka xarakada aad baan ugu mahad celinaynaa dadku waa farax geliyey dad badanaa qaliin lagu sameeyey hadda waxaan joognaa maktabka caafimaadka ee soo dirtay xarakatu shabaab almujaahidiin iyo annaga odayaashii dhaqanka ah iyo walaayadii dhammaan jubbada hoose waxaan hadda ku sugannahay angeeni meesha ayaa dadka lagu daaweynayaa dadkaasoo dhammaan isu imaaday waa yeeladay dhallinyara haddii aan laayeen haddii dumarka aan laayeen haddii carruurta aan laayeen haddee nin walbo ilaahi subxaana wa tacaala caafimaadka ilaahi baa haya laakiin meeshii laga hayuu ka xanuunsanaa ayuu ka sheeganayaa dad baa qalliin lagu sameeyey dad baa macnaha sheebaar loogu sameeyey oo wixii laga hela daawadooda la siiyey ilaahay waanu ku mahadsan subxaanahu wa tacaala maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhaxana waxa uu dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee magaalada jilib ayaa waday howlo lagu dardargelinayo dacwada xaafadaha magaalada jilib kuwaasoo wax lagu barayo haweenka ku nool xaafadaha magaalada dhowaan waxa uu maktabka dacwada xamlo waxbarashaha ka bilaabay xaafadda salaaxudiin taasoo ay wax ku baranayeen boqolaal ka mid a haweenka lana barayay diinta islaamka لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay halkii ay duruusta ka socotay ayaa haweenka kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga intaa idinku aad wax baranaysaan oo aad magaranaysaa canjeerada dubaysaan rag baa iyagu maa soo jeeda rag baa intaa kuruus waxa weye lala dhacaya rag baa intaa dhaxanta hurda oo aad tirahdaan ilaahow waxa weeye ragga ilaahow xooji ilaahu ayagoo kala badi ilaahu ka raalli noqo saasaa la dayna walaalayaal waxbarashada ha joojinina tarbiyada ciyaalka ha joojinina awlaadiina jihaadka ku dara raggii hawl bay hayaan idinkuna hawl baa haysaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay muddadii ay socdeen duruusta ayaa dhankooda sharaxaya waxyaabihii ay ku barteen xamlada ما هي الطهارة الطهارة بحيث هاي هي طهارة رفع الحدث حدث كون اسكوريالو وإزالة النجاسة نزا- نجاسة الاسكزوليو كم شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة قفك إنه إسلام هذا والعقل عقل إنه ياسو والتمييز إنه وحكة لسوعي كره ورفع الحدث حدث إنه اسكوريالو وإزالة النجاسة نجاسة إنه اسكزوليو سطر العورة عورضه اسكاستره ودخول الوقت وقت قوقله واستقبال القبلة قبلة إنه جيسته النية إنه نيو ياسو لماذا خلقنا الله؟ خلق الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا. ما هي العبادة؟ هي العبادة لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
maalmahan waxaa noo socotay dowro waxaa noogu socotay masaajidka salaaxudiinka huwa alwalaah alwalaah huwa alxubu wanusratu lilaahi walirasuulihi walilmuuminiin albaraahu huwa albugdu walcadaawatu lilkaafiriina walmurtadiin ما هو عاقبة الشرك عاقبة الشرك خلود في النار ووارتان لو واريا نارك marka waxyaabo badan baa ka faa'iidina insha Allah taala waxaan rajeynayaa in loo soo celiyo dowradan oo kale insha Allah waxaan waxyaabahan kusoo qaadanay ee wax kamid ah aqrinaa ma huwa tawxiid atawxiidu huwa ifraadullahi bimaa yaktasu bihi min alrububiyati waluluhiyati walismaai wasifaat waxaa sidaan oo kale ka sii horreeyey xaafadaha kale ee magaalada jilib kuwaasoo iyagana ka faa'iidaystay xamlada uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee magaalada jilib waxna lagu barayo haweenka qaybahooda kala duwan ee ku nool magaalada mahadsanid cusmaan dibadbax looga soo horjeedo dhulboobka murtad gurguurta iyo kooxdiisa ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya warbixintan waa kan casaam carafaat
boqolaal dadweyne oo degan carwadii hore ee taleexa degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa dhigay isku soo baxay kaga soo horjeedaan in dhulka ay dadkaasi ay degan yihiin uu boobaya xasan guurguurta madaxa kooxda hardada soomaaliya dadkan ayaa ku dhawaaqay halkudhigiyo ka dhanaa xasan guurguurta waxayna sheegeen in dhulkan ay deganayeen muddo sannada ah oo uu doonayo inuu ka gato ganacsato iyagana uu ka barakiciyo ganacsatadana barakici haysana maalkiinna allaha inku gubo ilaahayna wax inkama dhaansiiyo masaakiinka inaad tihiin laakiin masaakiin ilaaha u maqan insha allahu dabki maraykan gubaa idin gubaayo xoogaa noo sheeganaysiin maalinta ilaahay hortii la taagan yahay maanaan cafin dulmiga ay naga gelayso iyo dacdarrada ay naga gelayso ilaahay baanu maxaan ku raday haddii la ku simogelya aanu maaragtay ilaahay baanu inoo dhaxeeya waxaa soo haray ganacsatada soomaaliyeed oo bangiyada adduunka lacagta ka soo qaadanaysa oo bangiyada adduunka lacagaha ka soo daymanaysa oo dadka maxastaa ku maraki- ku barakicinaysa oo maxaan ku ra- maxaad haysataan aan lahayn oo maxaad doonaysaan aan lahayn oo maxaad haysataan aan lahayn oo maxaad ku guuri kartaan aan lahayn ilaahay waxaannu ka baryaynaa waxa ay noogu faanhayaan hadday nooga xishoon waayaan xoolaha iyo maalka ay la ordayaan hadday nooga xishoon waayaan oo ay nooga maxaan ku radaa diirnici waayaan oo ay nooga nici waayaan waxa ay ku faanhayaan oo ay la ordahayaan kansar iyo maxaan ku radaa kaankara iyo curada cudurrada dhiigga qaada maalkooda allaha u geliya inaysan calfanna ilaahay baannu uga barinay sheekh waxaan leeyahay ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso masaakiintaan ka leexo sibaan culummadaan ka leexo laba mitir ka badanaa degantahay aniga nus mitirkaan haysana nooga leexo ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso maalintii qabriga lagu geli wallahina waxaan dhulnayna korka lagaa saarana ma qaadi karti waxaa dhulo dad inta haddeer khaylinaysaaba dhaweynba ilaahayow waa nala dulmiye ilaahayow waa addoon xun oo daciifa xasan sheekh ilaahayow naga qabo ilaahaw xasan sheekh wuu na dulmiye ab wuxuu nagu soo dad ilaahayow naga qabo ilaahaw naga qabo muddooyinkii lasoo dhaafay waxay soo taraya dadka shacabka ah ee xasan guurguurta uu ka boobayo dhulka ay degan yihiin ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo u badan dad barakacyaal oo danyar ah oo muddo sannado badan ah degna dhulkaasi xasan guurguurta ayaa dhul badan oo ku yaala magaalada muqdisho dad shacab ah ka barakiciyey kana iibsaday ganacsato wuxuuna hadda u sii hanqaltaagayaa inuu baabo dhul kale mahadsanid casaam markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan dowladaha saliibiyiinta bariga afrika oo ka cabsi qaba in donald trump uu aad u dhimo awoodda taliska africom ee dagaalka islaamladirirka ah ka wada geeska qaaradda mar kale warbixintan waa kan abuushayba warbixin uu daabacay wariye u dhashay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo martin blatt uuna dhuundaloola arrimaha bariga afrika kana soo shaqeeyey maxaahid dhowra oo ku howlan arrimaha qaaradda iyo sida maraykanka uu saameyn xooggan ugu yeelan lahaa waayihiisa dambe ayaa muujinaysa sida maamulka cusub ee saliibiga trump uu u doonayo inuu u yareeyo saamayntiisa caskari ee ku lahaa mandiqadda isagoo taa beddelkeedna u weecanaya dhanka dhaqaalaha doonayana inuu loolan xooggan la galo waddamo badan oo dhaca aasiya waxa ugu horrayntii warbixintana lagu bilaabayaa in taliska maraykanka ee afrika ee africom uu doonayo inuu yareeyo joogitaankiisa afrika isagoona donald trump markan si aad ah u danaynaya inuu tartan la galo waddamada ruushka iyo jiinaha oo dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba waayahan isku fidinayaa qaybo ballaaran oo ka mid ah qaaradan sida warbixintu ay tibaaxayso gaal trump la taliyaashiisa midig ayaa doonaya inay beddelaan siyaasadda amniga ee maraykanka ee uu ku wajahayo iyo inay hirgeliyaan kuwo cusub oo ku saabsan tartanka shiinaha iyo xoojinta xiriirka dhaqaale ee waddamada afrika si meesha uu uga saaro saamaynta dalalkan loolanka uu kala dhexeeyo xukuumadda washington waa sida hadalka loo dhigaye waxa uu waryahan qoraalkiisa ku sheegayaa in maraykanka uu doonayo in mudnaantiisa afrika markan uu ka dhigo sidii uu u xayuubsan lahaa khayraadka ugu muhiimsan afrika dhuuntana uga qaban lahaa shiinaha oo hadda hela macdanta ugu badan afrika una dhoofiya dalalka ugu waaweyn caalamka ee dhaca qaaradda yurub khayraadka dowladda cusub ee siliibiga trump ay doonayso inay ka qaadato afrika sannadaha soo socda waxaa ka mid ah sida uranium saliid iyo gaaska dabiiciga ah colton lithium iyo macdanta kale ee loo isticmaalo solarka xukuumadda washington ayaa diiraddeeda ugu weyna saari doontaa dalalka dhaca bartamaha afrika halkaasoo ay cadaadis ku saari doonaan dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo si loo yareeyo howlaha macdanta ee shiinaha ee halkaasi islamarkaana loo kordhiyo iskaashiga amniga ruwanda iyo uganda oo ah waddamo ay dhex eegaagaan khayraadka badan laakiin colaadu ay yaraysay marka laga soo tago bartamaha afrika iyo sida maraykanka uu markan u doonayo inuu u soo celiyo wujuudkiisa waxaa lagu warramayaa in dhanka koonfur afrika sidoo kale uu maamulka trump doonayo inuu faraha geliyo halkaasoo sida aan ognahay muduxileedkii joe biden ay ku lixadsadeen awoodaha shiinaha iiraan iyo ruushka waxay warbixintu tilmaamaysaa in nidaamka cusub ee donald trump uu doonayo in koonfur afrika uu markan la galo heshiisyo dhowr ah oo la xiriira khayraadka dabiiciga ah walow dhanka kale dhinacyadu ay ka dhexayso xurguf ku tacalluqda in dowladda koonfur afrika ee kiis ka dhannaah yuhuudda ay geysay maxkamadda waxa loogu yeero dembiyada caalamiga ah ee i c c haddaba haddii aan ogaanay loolanka dhaqaale ee uu doonayo in maraykanka uu la galo dalalka cadowgiisa uu u arko ee shiinaha iyo ruushka waxaa dhanka kale danihiisa ku horgudban waxyaabo uu ku tilmaamay khataro argagixiso taas oo warbixintu ay sheegtay in maraykanku ay muhiim u tahay inuu la tacaalo mujaahidiinta saaxilka afrika ayay warbixintu sheegaysaa inay yihiin kuwa had iyo jeerba ku horgudban masaaliixda cadowga xukuumadda cusub ee trump uu hogaamin doono afarta sane ee soo socotana la doonayo inay wajahdo dharbaaxooyin culus ee mujaahidiintaasi kaga yimaada haddiiba damac uu kaga jiro dhulka galbeedka saaxilka afrika waxa uu maraykanku mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin uu u arkaa khatarta ugu weyne ka imaanaysa jihadaas islamarkaana ku wajahan ganacsiyadooda dhaqaalaha Ameerikaanka ah danaha dowladda Mareykanka iyo danaha amniga qaranka Mareykanka waa sida hadalka loo dhigay marka laga hadlayo bariga Afrika Mareykanka ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab u arka awood halis ku ah danahooda guracan oo dhan sidaa daraaddeed maamulka cusub ee saliibiga Trump ayaa lagu wadaa inuu markan aqoonsi siiyo maamulka ashaarar-dirirka ee isku magacaabay Somaliland ugu yaraan tani waxay adkeyn doontaa howlgallada taliska Mareykanka ee Afrika ee Soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab ayaa lagu yidhi warbixinta dhanka kale maraykanka ayaa walaac ka muujiyey joogitaanka ciidamada etoobiya ee soomaaliya iyo kasii mid ahaanshiyahooda howlgalka cusub ee eyusum waxaana xogta warbixinta lagu sheegay in caqabad ay ku yihiin howlgallada maraykanka ee gudaha soomaaliya waxaa sidoo kale xukuumadda washington ay sheegaysaa in askarta etoobiya ay yihiin kuwo habacsan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab fursad u siinaya inay fuliyaan howlgallo waaweyn oo khasaare badan geysta maraykanka ayaa sidoo kale ka baqanaya in ciidamada mujaahidiintu ay horumar ballaaran ka sameeyaan hanaankooda howlgallada dhanka kalena ay bilaabaan beegsiyo hor leh oo ka dhan ah danahooda waana cabsida ugu weyn ee hadda xukuumadda washington ay wajahayso dhinaca kale waddamada dhaca qaaradda afrika intooda badan ayaa hadda si aad ah uga baqanaya in taliska militari ee africom uu yareeyo saamayntiisa qaaradda si gaar ahaanina dalka kenya oo dharbaaxooyin culus in muddaha kala kulmayey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gunaanidkii dalal badan oo uu maraykanku saamayn ciidana ku lahaa ayaa hadda wadnaha farta ku haya waana kuwa si aad ah uga baqanaya in haddii nidaamka cusub ee trump uu ciidamadiisa kala baxo in harcad laga saaro qasriyadooda awooddan ay gacanta u gasho ururada ay dowladahaas ka baqanayaan ha noqdaan kuwo mucaarad ah ama kuwa jihaadi intuba aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanay idaacadda andalus inta warkan mid lamid aan ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu